ganacsatada ku nool degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud ayaa dhowaan waxa ay ku baraarugeen tacbashada beeraha aqoon-yahanada iyo hal-abuurada ganacsiga ah ee Baxdo ayaa beero cusub ka hirgeliyay deegaano hoos yimaada degmadaasi Baxdo ganacsade Ciise Maxamuud Muuse oo dhowaan beer ka hirgeliyay degmada Baxdo ayaa waxa uu ka warbixiyay beertiisa kunool waxaad u jeedaan beertaas inaan dee ku royahay aan laba bilood meeshan ku jiro beertiina wax fiicana maanta ka muuqda waa waa baxe waxaan leeyahay ha- beeraha hala tabcado awala galmudugan aad madaxweynaha galmudug axmed qoorqoora nala ballamay wuxuu yidhi beer yaambo haddee ku ron yahay qoradii yaambaan ku bedelana yaambadiian qaatay beertiiaan falaynaa Eh, beertan waxaan waxaan maraynaa waxaan soo biyaha waxaan ka soo jiidnay sideed boqol iyo konton mitir aan biyo ka soo jiidnay meeshaanan keennay biyihii markaan keennay haddii ay ku royahay eh, qoladii ceelka annagu haddii ay ku robimayna saacaday ku- aanugu xidheen saacaddaas biyaheeyo lacag badanay soo saaraysaa kama bixi karno beertiina waa haddii ay ku royo waa habaynay waxaan habayno haddeer aan aan bil soddon kee jajabaynay eh, afartan u degata soddon intaasaan haddeer soolaynay Eh, beertaas aan habayey saakana waxaa ku socda abuurkii biyahaas waa kama bixi karna waxaan rabaa beertaan inaan biyo u helno waxaan leenahay wasiirka haddii ay ku royahay federaalka iyo ka galmudugba beeraha in beertaas haddii ay ku royahay naga saacidaan oo biyaha ay naga saacidaan dhanka kalena injineer Cumar Cali oo gacanta ku haya beertan waxa uu ka hadlay xaaladaha ay soo martay beertani magacaygu waa cumar cali khayre Een, waxaan ahay arday dhigta kulliyadda beeraha iyo cilmiga deegaanka u dhashay deegaankan sidoo kale waxaan ahay injineerka hirgeliyay beertan Een, sharaf gaaray ii tahay deegaankayga iyo dadkayga inaan kusoo laabto anoo leh cilmi intii shalay markaan ka baxayay ka badan si aan wax ugu soo kordhiyo dadkayga iyo deegaankayga taas waa arrin aniga si gaara sharaf iigu ah Een, sidoo kale waxaan rabaa halkaan inaan ka diro codsi aan u diraayo dowladda federaalka iyo dowladda galmudug si gaara wasaaradaha heer federaal iyo heer gobol ee waraabka iyo beeraha Een, dadkan waa dad markaan ka hore aan isku jeedin wax beeraan dhulkoodu waa dhul cosab ah wax badanaa lagu beeri karaa wax badanaa kasoo baxaya degmada Baxdo ayaa ka mid ah deegaanada ku habboon waxbeerashada waxaana soo badanaya ganacsatada Baxdo ee beeraha hirgelinaya